alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed w salama tasliiman kasiira mas'ale ku saabsan daruurada dadka qaarkood su'aal ahaan waxay ku keenayaan masalada ku saabsan ma bannaan tahay in sixirka sixir lagu furo lidaruura daruuro daraaddeed ma u bannaan tahay arrinkaas jawaabtu waxay tahay maya waxaana u daliila nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa la weydiiyey su'ila can inushra faqaala hiya min camali ashaytaan wuxuu nebigu ku jawaabay sala allahu alayh wasalam waxay ka mid tahay shaqada shaytaanka nushraduna waa furitaanka sixirka la furaayo marka asha ku jirta ayaa waxaa loo jeedaa inay tahay cahdiya waa nushra machuuda nushrada markaa la yaqaanayna waxaa looga jeedaa in sixir lagu furo markaa sixirka in sixir lagu furaa ma bannaana xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam baana ku tusinaya inaanay bannaanayn ta kale ashyaada daruuradu bannaysaa waa in aynay jirin weji kale oo lagaga baaqan karo xaaraantaas ee haddii ay jirto weji kaleoo xaaraanta lagaga baaqan karaa xataa daruuradu ma bannaynayso shayga xaaraanta ah iska daa gaalnimo inay bannaysee sixirka furitaanka la furayana waxaa lagu furi karaa ducada iyo ruqyooyinka yacnii adwiya sharciya dawooyin sharciga oo sharciga loo nisbeeyey oo ruqyooyinka iyo ducooyinkaas ah iyo adwiye caadi ah oo dhiraha iyo waxa la midkaa in la isticmaalo oo ruuxi loogu maydho wax ka midana la cabsiyo nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau idhi maa anzala allaahu min daa'in ila anzala lahu dawaa'an fatadaawaw cibaada allaahi walaa tadaawaw bixaraam ilaahay cudur ma soo dejin inuu dawo u soo dejiyey mooyaane bimacnaa cudur kastaba dawaa loo soo rogay marka isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku dawaynina waa nahyi walaa tadaawaw bixaraam wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn saas aawadee in laysku daweeyaa xaaraantaas ma bannaana waxaa kaloo raacda sixirkii waa kufri waa gaalnimo culamada qaarkood waxay leeyihiin sixirka dhammaantii waa gaalnimo ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin sixirka qayb aan gaalnimo ahayn baa jirta laakiin waa laysla qirsan yahay badanka sixirku inuu yahay gaalnimo marka walaa tadaawa bixaraam ayaa xadiisku sheegayaa xaaraan ha isku dawaynina xaaraantii marka la ysku daweeyaa ma bannaana wax laga kaaftoomana waa la hayaa oo waa ruqyooyinka iyo adwiyada mubaaxa ee bannaan shayga gaalnimada ana waxa banneeya ikraah ruuxa lagu dirqiyey ee daruuro caami iskama bannayso allah wuxuu yidhi man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mutma'innun biliimaani walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim ku kastoo kufriga la yimaada in cadho ilaahay ku dhacayso cadaabna u sugnaanaya laynoo sheegay marka laga reebo kii la dirqiyey oo gaalnimada lagu dirqiyey lama odhan ilaa man idurra ilayhi marka daruuro caama miday bannaynayso sixirkii ma aha ama kufrigii ay bannaynayso kufrigii waxa banneeya uun ikraah muctabara oo shuruuddii dhammaystirtay mar labaadkana ku saabsan shay daahir ah oo ama odhaah ah ama ficil ah oo qalbigii iimaankii ku xasilloon yahe oo ku sugan yahay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaan waxaa u sharti ah in qalbigu iimaankii sidii ugu xasilloon yahay o aanu iska beddelin waayo wa qalbuhu mutma'innun biliimaan waa jumla xaaliya jumlada xaalka ah ayaa laga qaadanaya shardinimada waayo alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih alxaalu wasfun lisaaxibihi wuxuu sife u yahay saaxibulxaal qaydun licaamilihi wuxuu shardi u yahay caamilulxaalka marka ikraahii ukriha ayaa marka caamilulxaalkii ah waxaa u shardi ah wa qalbuhu mutma'innun biliimaan waa dhacday mashaayikhda qaarkood inay masalada ku simbiridhexdeen laakiin nusuustii adiladu qowlkooda waa ka hor imanayaa marka waa zallatu caalim zalle caalimna lama raaco lama qallito waayo caalimkii macsuum ma aha waa khata'ayaa hadday caddaato inuu simbiririxday fii mas'ala min almasaa'il waxaa waajiba in nusuustii adilada la raaco aan la odhan sheikh hebel baan iska qallidanaya inaan la odhan ta kale qofku mar walba waa dhimanayaa oo geeri kama baxsanaa marka in la yidhaahdo kufrigii ha la yimaado ha sameeyo suwa caafimaad u helo dee sax ma aha kollayba waa dhimanayaaye dee waa inuu islaamnimada ku dhintaa ma aha miduu dhimasho ka badbaadaayo laakiin inuu khaatimo xumo ku dhinto iyo inuu khaatimo wanaagsan ku dhinto waa iyoma dee waa inuu khaatimada wanaagsan ku dhintaa waa yahay ashyaada saddu dariicaha ee xaajada loo banneeyey tusaalayaasheeda waxaa kaloo ka mida masalada ku saabsan annadaru ila almakhtuuba oo marka hore dumarka ajnabiyaadka ah inay raggu eegaan uma bannaana qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waxaana loogu diiday saddan lidariica laakiin haddana waxaa la rukhseeyey ninkii doonaayey gabadh inuu guursado inuu eego waa loo rukhseeyey marka waxay ka mid tahay amsilada ay u misaalinayaan ee u tusaalaynayaan culammada qaarkood wixii markaa saddan lidariica loo xarrimay in xaajo daraaddeed loo banneeyo laakiin calaa kulli xaal suwarku waa yar tahay suuron yar oo kooban baa ku soo arooray oo ku yimi saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida sheekhul albaani amsiladaa yar qaacido kulliya a lagama binaynayo ama lagama qaadanayo waana soo sheegnay sheekhu waxau uhi raximahuullah wamaa nuhiya canhu min altacabudi aw hayrihi afsidhu laa taraddadii wamaa nuhiya canhu kii la reebay oo min altacabudi cibaado ah la cibaadaysanayo aw hayrihi ama tacabud waxaan ahayn ah sida mucaamalaadkii afsidhu fasaadii oo fasaad ku xukun bimacnaa uxkum calayhi bilfasaad inuu faasid yahay ku xukun laa taraddadii ha ka noqnoqoni ay laa tataraddadii fa kullu nahyin caada liddawaati nahyi kasta oo caada u noqday liddawaati daatooyinka u noqday shayga daatadoodiiyo laftooda u noqday aw lishuruudi ama shuruudaha u noqday mufsidan sayaati sayaati wuxuu imanayaa saya'tii baa asalku ahaa laakiin hamsadii waxaa lagu sameeyey ibdaal si loo waafajiyo liddawaati ayaa loo beddelay takhyiiraad badan baana hamsada ku yimaada saya'tii mufsidan wuxuu imanayaa xaaluu wax fasahaadinayo oo fasaad keensanayo ayuu imanaya wa in yacud likhaarijin hadduu u noqdo shay markaa daatada iyo shardiga mid walba ka baxsan shayga laftiisii iyo daatadiisii waa ka baxsan yahay oo lidaatihii looma reebin shardigiisina waa ka baxsan yaho lishartihina looma reebin kalcimmati waa sida cimaamaddoo kale falan yadiira waxba dhibi maayo fafhamanna alcillah fahan cillada bimacnaa fasaad ma keensanayo wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa hadday tahay cibaadaadka iyo hadday tahay mucaamalaadka mid walba hadduu nahyo yimaaddo nahyigaasi wuxuu keensadaa fasaad buu keensadaa fasaadu almanhiyi canhu shayga la reebay inuu faasid yaho aanu asaxayn ayuu keensanaya xagga mucaamalaadka iyo xagga cibaadaadkana saasuu mid walba noqonaya nahyigii hadduu cibaadaad ku dhaco waxay noqonaysaa cibaada faasida hadduu mucaamalaad ku dhacana waxay noqonaysaa mucaamala faasida ayay noqonaysaa markii hore sheikhu waa itlaaqay markii dambena waa tafsiiliyey oo wuxuu u kala qaaday laba qaybood inuu nahyigaasi xagga daatada lafteeda u noqonayo oo lidaati shay aawadii baa loo reebay ama shuruuddiisa daraaddii baa loo reebay markaa waxaa ka dhalanaysa fasaad oo fasaad waa keensanaya laakiin hadduu daatada iyo shardiga mid walba ka baxsan yahay xaalkaa fasaad ma keensanayo nahyu wuxuuna u tusaaleeyey cimaamaddii xariirta ahayd hadduu ninku xidho xaalka caynkaasa fasaad ka iman maayo cimaamaddii xariirta ahayd intuu xidhay ayuu salaaddii ku tukaday ragguna xariirta inay xidhaan uma bannaana waa tii uu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam dahabka iyo xariirtu inay xaaraan ka yihiin ragga ummatu muxammed inay xaaraan ka yihiin dumarkana ay u bannaan yihiin marka cimaamaddan xariirtaa ee uu ku tukaday daatadii cibaadadoo salaadda ah nahyigu u dhici maayo shuruuddeediina kuma saabsana waa cimaamad cimaamadda waxaa lagu xidhaa madaxa madaxaa la saaraa idan daatadii cibaadada iyo shardigeedii midnaba kuma saabsanaa saas aawadeed markaa ma keensanayo fasaad ma keensanaayo ee waxay noqonaysaa cibaadadu tasixu maca alithmi dembi la jirkiibay asaxaysaa laakiin hadduu daatada u noqonayo iyo hadduu shardiga u noqonayoba fasaad baa ka imanaya masaladan culammadu khilaaf badan bay ka qabaan aqwaal badan baana ku jirta culamada qaarkood waxay itlaaqayaan nahyi kastoo yimaaddaa inuu fasaad keensanaayo wax tafsiil la yidhahdana inaanu lahayn yacnii meel kastuu ku yimaaddo nahyiga waxaa ka dhalanaysa fasaad baa ka dhalanaysa cala alitlaaq leeyihiin taasi waa qowl waana riwaaya can alimaam axmed riwaayo imaam axmed laga soo wariyey ayaa sidaas yada ah laga sheegay bacdina ay ku raaceen qowl kale waa qowl ghariib ah waxaase laga yaabaa haddii loo fiirsado qowlkaa waxaa ka dhalanaya inaan caalim odhanayn baa dhici karta waa qowl odhanaya marnaba fasaad keensan maayo oo nahyiga soo arooray ayaa wuxuu ku tusinayaa ama laasimsanayaa shaygan la reebayaa inuu mumkin yahay imkaankaa uu mumkinka yahee suuragal yahay ayaa nooc sixa ah laga fahmayaa waayo haddaanu mumkin ahaan lahayn lama reebeen wa basa lilsixati fi almadaarisi mucallilan binnahyi xibru farisi waxaa ku faafiyey sixo inuu keensado nahyigu madaarista waxa ku faafiyey iyo meelaha cilmiga lagu barto isagoo u sababaynaya oo u cillaynaya nahyiga dartiisa u sababaynayo sabab uga dhigaya caalimkii reer faris wuxuu u jeedaa saaxibulmaraaqi markuu sidaa leeyahay abuu xaniifu u jeedaa laakiin waxay u badan tahay inaanu itlaaqu ka qabin ee suwarka qaarkood uu sidaa ka dhigaayo ama suurooyin badan oo culammada qaarkood ay fasaad ka tartiibinayaan ayuu isagu u asixinayaa markaa baabkaa inuu culammada kale kaga waasacsan yihiin baa lagu xambaaraya laakiin cala alcumuum inuu u qabaa saxiix maaha qowl kale wuxuu kala qaadayaa cibaadaadka iyo mucaamalaadka oo wuxuu leeyahay wixii cibaadaad ku saabsan hadduu nahyi ku yimaado fasaad baa ka imanaya laakiin mucaamalaadka fasaad kama imanayo qowl afraad wuxuu leeyahay nahyigu hadduu khaas ahaan ugu soo arooro oo shay khaas ahaan ugu saabsan hadduu yahay iyo hadduu nahyi iska caamo masaladun la reebay hadduu yahay baa kala duwan masalanoo kale hadduu cibaado dhex dhaco waxaan la reebayaa oo waxaanay cibaadada ku khaas ahaa mise waxaan khusuusiyo cibaadada ku lahayn ahaa hadduu cibaadada wax ku khaasa yahay fasaad ha keensado haddaanu cibaadada wax ku khaasa aanu ahaynna fasaad ma keensanayo masalanoo kale maradii nijaasta ahayd in lagu tukadaa waa shay cibaadadii gaar ahaan u khuseeya waayo cibaadadii tahaara ayaa la amray tahaaro ayaa la amray najaasadii layska ilaaliyo waa tahay najaase iska ilaalintu salaadday aad u sii khusaysaa marka haddii shay nijaasa lagu tukado iyadoo la og yahay waxay noqonaysaa in fasaad ka yimaado laakiin mara xariira in lagu tukadaa ama mare la soo dhacay in lagu tukadaa si guud baa loo xarrimay laakiin daliil odhanaya salaadda ha ku tukannina mara xariira ragow ha ku tukannina lama hayo oo si khusuusa looga reebaayo ama daliil khaasoo odhanaya mara aad dulmi ku qaaddeen ama ku dhacdeen ha ku tukannina lama hayo saas aawadeed nahyigii hadduu ku saabsan yahay shaygaa cibaadada ku khaaska ah wuxuu noqonayaa mid fasaad keensanaya laakiin haddii kale fasaad ma keensanayo marka aqwaal badan ayaa masalada ku sugan culamada qaarna way tafsiilinayaan sheikhu wuxuu maray tafsiilka ayuu maray waxaa caana madhabulxanaabila in loo nisbeeyo inay ka qabaan cala alitlaaq in nahyi kastaa fasaad keensanayo laakiin culammada qaarkood waxay tilmaameen taxqiiqu inuu yahay in cala alitlaaqi waalcumuum aynay ka qabin waayo waxaa laga soo naqliyey imaam axmed ibnu xambal suwarka qaarkood inaanu fasaad ka dhalin sida mara xariir oo kale hadduu ninku ku tukado waxaa riwaaya lagaga soo wariyey imaam axmed inaan salaaddaasi noqonayn faasida ee ay ansaxayso culammada xanaabilada qaarkood sida ibnunajaar alxambali kitaabkiisa sharxulkawkab almuniir iyo ibnu muflix waxay markaa mareen in imaam axmed aanu u qabin cala alitlaaq mas'alada waxay soo arooriyeen adilada qaarkoodoo sheegaysa ashyaa la reebay faaside inay tahay inaan laga soo qaadin sida xadiiskii sheegayey laa tusaru alibila waalghanam geela iyo adhiga markaa iibinaysaan ha soo gaaxinnina waa si aan tadliis meeshii u iman iyo qish wasayladdii marka la keenoo la liso oo caano fara badan laga liso ruuxii iibsanayay wuxuu is odhan karaa neefkani waa caana badan yahay marka nooc tadliisaa ku jira ama khiyaamo ah neefkii haddaba sidaasoo kale loo soo gaaxiyey ruuxii iibsaday markuu liso dabadeed ee xaqiiqadu u caddaato wuxuu yeelanayaa khiyaar sida xadiisku sheegaayo hadduu doonana saasuu ku haysanayaa haddii kalena raddahaa wa macahaa saacan min tamrin haddii kalena neefka waa celinayaa saac timirana waa raacinayaa oo muqaabil u ah caanihii uu ka maalay lama odhan hadduu haysanayo caqadkii hore ma asixin mid dambe oo saxiixa waa in la guntaa ee khiyaaruunbaa la siiyey bis marka nahyigaasi inaanu fasaad keensan ayaa laga qaadanayaa almushtari inuu yeelanayo khiyaar baa la sheegay waxaa la mida xadiiska kalee sheegaya laa talaqawu ljalab faman tulqiya ruuxii badeecad soo waday ama xoolo soo waday oo doonaayay inuu magaalada u iib keeno intaanu magaalada soo gaadhin yaan laga hor tegin oo halkaa wax lagaga soo iibsan kii haddaba sidaa lagu sameeyo oo inta laga hor tago isagoo aan sicirkii iyo magaaladii iyo soo gaadhin sayladdii iyo meeshii wax lagu iibinayey halkaa dabeedna wax lagaga soo iibsaday fa idaa ataa sayiduhu suuqa fa huwa fiihi bilkhiyaar wuxuu leeyahay khiyaar labadaa xadiisba waxay sheegayaan inuu khiyaar yeelanayo waana shay la reebay oo nahyi ah oo lagu dhacay marka inaan fasaad ka iman baa laga qaadanaya saas aawadeed ibnu muflix iyo ibnu najaar iyo waxay yidhaahdeen marka imaam axmed uu leeyahay annahyu yaqtadi alfasaad suwarkan iyo waxa la midkaa uma jeeda bay yidhaahdeen ee waa wixii ka duwan haddaba wixii ka duwan maxaa lagu qaacidaynayaa sheekhu wuxuu inoo sheegay qaacido qaacidadaasi waxay tahay nahyigu ma ku saabsanaa daatada shayga u noqonayay lidaati almanhiyi canhu mise u noqonayey markaa lishartin lilmanhiyi canhu shayga la reebaya sharti uu leeyihi labadaa mid ahaan hadduu u noqonayo ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdee fasaad buu keensanayaa oo wuxuu noqonayaa in shaygaa la reebay uu yahay faasid yahay inuu faasid yahay ayuu noqonaya hadduu labadaaba ka baxsan yahay wuxuu noqonayaa markaa mid aan fasaad keensanayn culammada qaarkood suuro kale ayay geliyeen oo waxay ka dhigeen qismada afar qaybood bay ka dhigeen inuu u noqonayo lidaatihi iyo inuu u noqonayo lishartihi iyo inuu u noqonayo liwasfihi almulaasimi lahu iyo inuu u noqonayo intaa waxaan ahayn saddexda hore fasaad bay keensanaysaa bay yidhahdeen ta afraad fasaad ma keensanayso lidaati almanhiyi canhu daatada shayga inuu u noqonayo waa ashyaada muxaramaadka bay culammada qaarkood ka dhigaan ee aan marnaba la bannayn lifasaadihi loo reebay sida waxa weeye markaa zinada sida waxa weeye sariqada sida waxa weeye shirkiga cibaadatu ghayriillaah ashyaadaasay culammada qaarkood u tusaaleeyaan lidaati almanhiyi canhu inuu nahyigu u noqonayo oo marnaba shaygaasi inuu bannaanaadaa ma dhici karto bacdu ahlicilmina taa way ka soo soko mareen oo waxay yidhaahdeen ashyaada qaarkood oo la reebay ayay markaa u tusaaleeyeen iminka alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu u tusaalaynayaa nahyiga u noqonaya daatada annahyu can alsalaati bacda alcasri wa can sawmi yowmay alciid sida waxa weeye salaadda sunnahee la tukado casar dabadii ama labada maalmood ee ciidda in la soomo yowma alfitri ama ciid alfitri iyo ciid aladxaa wakada waxaa kaloo raacaya oo dee la mida gabadhii caadada qabtay ee dhiigga caadada lahayd ama dhiigga nifaaska lahayd inay ama soonto ama ay tukato ashyaada noocaasoo kale ah ayuu sheikhu wuxuu ka dhigayaa inay tahay nahyi u noqonaya daatada u noqonaya bacdu ahlicilmina taa waxay ka dhigaan liwasfihi almulaasimi lahu waxaa loo reebayaa inay tahay wasfiga mulaasimka la ah waana sida risaalada tasiil wusuul ilaa cilmi alusuul ay u tusaaleeyeen wasfiga mulaasimka u ah mashaayikhda saddexdae qoray ee cabdilmuxsin cabbaad iyo catiya maxamed saalim iyo xamuud ibnu caqla xamuud ashucaybi waxay u tusaaleeyeen saddexdaa arrinba liwasfihi almulaasimi lahu ayay ashyaadaa u tusaaleeyeen naxwu haada shardiga markuu u noqonayo wuxuu noqonayaa xagga mucaamalaadka marka laga eegaayo neefka uurka ku jira hashii rimanayd ama hashii dhalaysay ama xoolihii kale dhalayeyba in la yidhaahdo neefka ay sidaanee uurka ay ku sidaan baan kaa iibinayaa bayca waxyaalaha loo shartiyo waxaa ka mid ah in la garanaayo shaygaa la iibinayo oo uu yahay shay mar'iyoo la arkayo ama shay macluuma oo la garanayo waana inuu yahay maqduurun calaa tasliimi mid la kari karayo in loo sallimo ruuxan la siiyo waxa neefkan uurkiisa ku jiraana waa majhuul noocuu yahay lama garanayo waxa uu yahay lama garanayo ma mataanuu sidaa ma mid buu sidaa hadduu mid sido ma mid labbaa ma mid dhadigbaa ma wax hadda noolbaa ma wax uurka ku bakhtiyeyba ma wax markaa hadhow nolol ku dhalan doonaa ma wax dhicis noqon doonaa kullu daalika waa laga jaahil yahay jahaaladuna bayca waxay ka dhigtaa mid faasiday ka dhigtaa marka waa nahyi u noqday xaggii shardiga u noqday xagga cibaadaadka haddii laga tusaaleeyo salaadda xamaamka lagu tukado ama salaadda xabaalaha dhexdooda lagu tukadaa waxay noqonaysaa nahyi u noqonaya xaggii shuruudaha marka idan wuxuu noqonaya shay faasida ayuu noqonaya shay faasida ayuu noqonaya wasfi mulaasim la'a oo aynay kala bixi karin hadday noqoto lafteeda wuxuu noqonayaa mid fasaad keensanaya masalan waa sida mashaayikhdaasi u tusaaleeyeen marka loo raacayo culamo kalaba maalinta ciidda in la soomo ciidulfitra ama ciiduladxaa maaha nahyi daatadii u noqonaya sida saxiixa mana aha nahyi shardigii u noqonaya laakiin wasfi mulaasim la'a buu u noqonaya oo aan labada jiha kala bixi karin oo kala infikaaki karin jihada nahyiga iyo jihada kale ma kala baxayso in la soomaa maalin ciid waxay noqonaysaa icraad can diyaafatiillaah martisoorkii ilaahay khalqiga marti sooray ee uu yidhi cunoo cabba wixii xalaal ah iyo in la soomaa laba shay oo kala bixi kara maaha shaygaa nahyiga ah iyo cibaadadan hadda la doonaayo in lagu cibaadaysto soonka ahi waa laba shay oo islaazimaya haddii martisoorkii ilaahay aan laga jeesana la aqbalo soon iman maayo haddii soon la sameeyana ilaaba ilaa waxaa laazimaysaa alicraadu can diyaafati illaah fii dalika alyowm idan nahyigu wuxuu noqonayaa liwasfihi almulaazimi lahu wasfigiisii mulaasimka u ahaa inuu u noqonayuu noqonaya markaa suwarkaa dhammaantood nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad haddii laakiin daatada shayga aanu nahyigu u noqonayn shardigiisana aanu u noqonayn wasfi mulaasim la aho aynay kala bixi karinna aanu u noqonayn ee labada jiha ay kala bixi karaan jihatu nahyi iyo jihatu libaaxa ama jihatu nahyi iyo jihatu alamri labadu ay kala bixi karaan ayna islaazimayn xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa inaannu fasaad keensan ee la yidhaahdo tasixu maca alismi ama yasixu maca alismi dembi la jidhkii buu asaxayaa nahyigiina waxaa laga qaadanaya uun dembi shaygina ama cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaadee wuxuu noqonayaa mid saxiixa ayuu noqonaya sheikhu wuxuu uhi raximahuullah wamaa nuhiya canhu min atacabudi wixii la reebay oo cibaado ah la cibaadaysanayo aw ghayrihi ama tacabud waxaan ahayn oo mucaamalo ah oo la reebay afsidhu fasaadi bimacnaa fasaad ku xukun laa taraddadii ha ka taraddudin oo ha ka noqnoqonin ha ka shakin ay laa tataraddadi asalku wuxuu ahaa min baabi xadfi ixda taa'in laa tataraddad deedna nadmiga daraaddiisu u waafajiyo min atacabudi ayuu taraddadi u yidhi oo jasmigii uga baxay saas aawadee awqaadda nahyiga naafilo mutlaqa ah ruuxu inuu la yimaado oo aan sabab lahayn waxay noqonaysaa faasida midaan asaxayn midaan asaxayn ayay markaa noqonaysaa waayo nahyigii in waxaweeye la ilaaliyo iyo in wakhtigaa la tukado naafilo mutlaqii waxay noqonaysaa laba shay oo aan kala infikaaki karin naafilo mutlaqaa haddii lala yimaado ilaaba ilaa dee nahyigii lama qaadan marka waxay noqonaysaa yacni fasaad inuu ka yimaaday noqonaysa marka noocii wasfuhu lmulaazim bay tusaale u noqonaysa iyadoo qorraxdii soo baxayso hadduu markaa ruuxu tukado naafila mutlaqa waxaa la odhanayaa laa tasixu cala asaxiix fa kullu nahyin caada lidawaati nahyi kasta oo caada u noqday lidawaati daatooyinka u noqday shayga daatadiis aw lishuruudi ama shuruudaha u noqday mufsidan sayaati saya'tii mufsidan wuxuu imanayaa xaalu fasahaadinayo cibaadada ama mucaamaladaas uu galay wa in yacud likhaarijin hadduu u noqdo wax ka baxsan daatada iyo shardigaba kalcimmati waa sida cimaamadoo kale waxaa loo jeedaa cimaamad xariirah oo uu nin xidho falan yadiira waxba dhibi maayo oo cibaadadii ma fasahaadinayo fa fahmanna alcilla cillada fahan yacnii sababta caynkaa loo yidhi waa inaad garataa oo waxaweeye dee shardigii iyo daatadii midnaba nahyigu uma noqon mar haddaannu midnaba u noqonna way asaxays xataa noocii mulaasimka la ahaa noqon maysee dee waxa yacni way kala bixi kartaa labada jiho waa kala infikaaki kartaa bay ku leeyihin waalaslu fi lashyaai xillun wamnaci cibaadatan ila biidni ashaarici waalaslu fi lashyaai waxaa u asala ashyaada xillun xalaalnimo wamnaci manciyo diid cibaadatan cibaado diid ila biidni ashaarici xaal kastoo axwaasha ka mida manciyo diid xaal ay tahay mooyaane maqruunatan biidni shaarici mid ku lammaan idanka shaarica ama oggolaanshaha shaarica markaas oggolow halkan wuxuu sheikhu inoogu tilmaamayaa laba qaacido ay culammadu sheegaan oo waxay yidhaahdaan al aslu fi alcibaadaati alxadru asal waxaa u ah cibaadaadka inay mamnuuco tahay oo la diidaayo oo idni sharci in loo hayo mooyaane si kale cibaado loo samayn maayo cibaado in si kale loo sameeyo ma aha cibaadadu waxay u baahan tahay idnu shaaric ayay u baahan tahay in ilxukmu ila lilaah amara an laa tacbuduu ila iyaah am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah yacnii waxa lagu cibaadaysanaya rabbi loogu dhowaanaya waa inay tahay wuxuu ilaahay idmay waxaan idni sharci loo hayn rabbi looguma dhowaanayo lagumana caabudaayo haddii kale waxay noqonaysaa bidca man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka cibaadadu waa tawqiifiya nas bay ku taagan tahay waa inay tahay ma'muura sharcan oo sharci ahaan waa in la amray cibaadatun biduuni nasin tumnacu liannaha muxdasatun laa tushracu cibaado nas la'aanteed waa la mancinaya waa la diidaya maxaa yeelay waa muxdasa waa shay la bidcaystay oo laa tushracu lama sharciyeeyo cibaadada biduuni idnin shayga aan idan loo hayn oo sharciga looga hayn wuxuu noqonayaa marduud buu noqonaya man camila camalan laysa calayhi amruna fa waraddun idankana waa in loo hayaa cibaadada hadday tahay sababteeda hadday tahay jinsigeeda hadday tahay qadarkeeda hadday tahay kayfiyadeeda hadday tahay makaankeeda iyo hadday tahay zamaankeeda yacnii intaa mid walba yacnii mid walba waa in markaa deliil loo hayaa masalan ruux hadduu yidhaahdo adhigu hadday ciyaan waa in ilaahay la baryaa sababulcibaada muxuu ka dhigay dee ciyiista adhigu uu ciyo hadda waxa uu sheegay asal ahaan oo baryada ilaahay ahi asal ahaan waa mashruuc laakiin sababta uu ku xidhoo ah adhigu hadduu ciyo ama riyuhu ay ciyaan ilaahay ha la baryo waxaa la odhanayaa deliilkaad sababtan u haysaa maxay tahay idaa samictum siyaaxa diyaka fas'alu allaaha min fadli diigagga cidooda haddaa maqashaan ilaahay barya waa sabab shaarica laga hayo hadduu wakhtigaasoo kale amro waxaa la odhanayaa dee waa mashruuc sababtanna deliil baa loo hayaa laakiin hadduu isagu yidhaahdo hadday riyuhu ciyaan ilaahay barya waxaa la odhanayaa sababtan deliilkeedu waa maxay mar haddaannu deliil keenin waxay noqonaysaa sababta cibaadada in lagu xidhaa bidcay noqonaysa masalan hadduu zaman ku xidho zamankaa waxaa la odhanayaa zamankaa aad ku xidhay deliilkeedu waa maxay haddaan zamankii idan shaarica looga hayn waxay noqonaysaa bidca wakadaa makaankii hadduu yidhahdo qabriga nebiga sala allahu alayh wasalam toddoba goor ha lagu tawaafo ama qabriga weli hebel sabca maraat ha lagu tawaafo waxaa la odhanayaa tawaafku meel baa lagu sharciyey walyatawafuu bilbeyti alcatiiq makaan kale oo aan kacbada ahayn lagu tawaafo daliilu keen walaa daliila idan waxay noqonaysaa bidca haddii ciddan lagu dawaafayo lagu caabudayana oo loogu dhowaanayo lagu taqarrubayana oo wax lagaga doonayana waxay noqonaysaaba shirki akbar ayay noqonaysaa haddii la leeyahay ilaahay baan ku caabudayaa na waxa weeye markaasna waxay noqonaysaa dee bidca dalaalo ah oo baadi ah bay noqonaysaa wahaakada zaman haddii lagu xidho waxay u baahantahy deliil siiqada iyo odhaahda waxay u baahantahy deliil marka waxa weeye calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay cibaado kastaa waa in jumlatan wa tafsiilan siday tahay waa in idni shaarica looga hayaa haddii kale waxay noqonaysaa mid mamnuuca bay noqonaysaa waxyaalaha mucaamalaadka ah ama caadaadka ama mucaamalaadka asalku waa inay ibaaxa tahay al aslu fi almucaamalaati alibaaxa al aslu fi alcaadaati alibaaxa wax deliil xaaraantinimeeyey oo ka reebay mooyaane inay mubaax tahay baa lagu xambaaraya ashyaada acyaanta ah ka faa'iidaysiga laga faa'iidaysanayo waxay noqonaysaa mubaax huwa aladii khalaqa lakum maa fi alardi jamiican waa kii ilaahay idiin abuuray waxa arlada ku sugan idinka aawadiin buu abuuray xaalay dhammaantood yihiin waa si ay dadku ugu intifaacaan baa loo abuuray waxaa soo gelaya acyaantii iyo ashyaadii iyo daatooyinkii iyo manaaficdii baa soo gelaysa yacani waxaa weeye asalku waa inay markaa mubaax tahay xadiiskii waxaa ku soo arooray wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ilaahay ka aamusay waxay ka mid tahay waxyaaluhu ilaahay idiin cafiyey culamada qaarna waa taxsiinayeen xadiiskaas wakada xadiiskii daara qudniga min xadiisi abi thaclaba wuxuu sheegayey wasakata can ashyaaa raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxasu canha waxasanahu nawaawiy nawaawi iyo culamo kalena way taxsiiniyeen inkastoo bacdi ay sheegeen sanadkiisa in maqaal ku jiro waxyaalaha buyuuciyadu inay xalaal yihiin ba asal ah wa axalla allaahu albayca wa xarama alriba suuro kastoo bayca in daliil bannaynaya la helo lama shartiyo waxaa la odhanayaa al aslu fiiha alibaaxa mooyaane wax daliil xaaraantinimeeyey haddii buyuucyada la yidhaahdo wax ka mida ayaan bannaanayn waxaa la odhanayaa inaanay bannaanayn daliil u keen wa ila al aslu fiihi alibaaxa bayci waxa u asala ibaaxa u asala waxaa loo cuskanaya wa axalla allaahu albayc bacdu ahlicilmi waxay ka cabbiraan yagu al aslu fi almanaafici alibaaxa waalaslu fi almadaari alxurma waxyaalaha manaaficda iyo waxtarrada waxa u asala ibaaxo waxyaalaha dhibaatooyinka ah iyo dararrada ana waxa u asala xaaraannimo laakiin bacdu ahlicilmi waxay itlaaqeen in asal ayu tahay ibaaxo marka shaygii hadduu noqdo shay mudira oo dhibaato leh oo dhibaatadiisu ay khaalis tahay ama ay raajix tahay sababtaasuu ku xaaraantinimeeyey marka waa ka hadhay wamaa kahura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam laa darara walaa diraar wuxuu sheikhu yidhi raximahullah walaslu fi lashyaai xillun waxa u asala ashyaada xalaalnimo wamnaci manci oo diid cibaadatan cibaado ilaa biidni shaarici idanka shaarica xaalay ku dheehan tahay ama ku lammaan tahay mooyaane xaal kaloo dhan manciyo diid fa in yaqaca fi lxukmi shakun farjici lilasli fi nnawcayni suma attabici fa in yaqac hadduu dhaco fi lxukmi xukunka gudihiisa shakun shaki hadduu ku dhaco farjici noqo lilasli asalka u noqo ay ilal asli fi nawcayni labada noocba gudahooda asalka u noqo uma tabici intaa dabadeed raac asalkaa raac wuxuu tilmaamayaa shaygii haddii laysku qabto ama laga shakiyo ma xalaal baa ma xaaraan baa daliil khaasana la waayey haddii daliil khaasa la helo oo masalada ku saabsan daliilkaasaa lagu soconaya laakiin haddii daliil gaaroo ku saabsan la waayo lagana shakiyo ma xalaal baa ma xaaraan baa waxaa loo noqonayaa asalkaa loo noqonaya waxaa la odhanayaa shaygan asalkiisu muxuu ahaa dee cibaada hadduu yahay al aslu fiihi almancu asalku wuxu ahaa inay mamnuuc yahay oo aan la samayn karin oo aan lala iman karin dee al aslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalku waa inuu siduu shaygu ahaa ku baaqi yahay cibaadado idan la'aan idanaan sharciga laga hayn la'aanteed mamnuucay ahayd dee mancigii bay ku baaqi tahay baa la odhanayaa man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qaacidada adilladii loo deliishanayaa la soo qaadanaya masalada khaaskaana loo deliishanaya markaas wakadaa hadday mucaamalaad tahay ama caadaad tahayna oo daliil khaasa oo xaaraantinimaynaya la waayo markaana waxaa loo noqonayaa asalkii oo waxaa la odhanayaa alaslu fiiha alibaaxa marka asalka u noqo dabeedna asalkaa ku xambaar maalan shimbir shimbiraha ka mida ayaa la soo qabtay waa la gowracay dakaatan sharciya waxaa la ysku qabtay shimbirkani xalaal ma yahay mise waa xaaraan waxaa la odhanayaa daatu mikhlabkii xadiisku sheegay ma yahay hadduu ka baaqdo daliil khaasa oo xaaraantinimaynaya ma loo hayaa baa la odhanaya surad waa la reebay waa nooc shimbiraha ka mida ma yahay wax daliiloo xaaraantinimaynaya haddii loo waayo waxaa la odhanayaa asal maxaa u ahaa xayawaanaadka waxaa asal u ahaa inay xalaal yihiin marka xalaalnimadii baa la istisxaabaya bahal baa la dilay yacni ugaadhnimaa loo dilayaa dabeed cid baa ka shakiday waxaa la odhanayaa bahalkan daliil gaara oo xarrimaya ma la hayaa nahaa rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam can kulli dii naabin min asibaac wa kullu dii mikhlabin min altayr labada nooc waxay ahaayeen manhi bay ahaayeen hadduu labadii ka mid noqdo mid ahaan wuxuu noqonayaa inuu unu bannaanayn haddii kaleoo daliil gaarana aan loo helin waxaa loo noqonayaa asalkii waxaa la odhanaya alaslu fiihi alibaaxa saasaa la odhanaya kullu dii naabi min asibaaci fa akluhu xaraam xadiiska muslim waa yahay masalan simaarta wax ka midaa la soo qaaday oo la soo gooyey simaartani midaad taqaanay maaha waxaad aragtay dadka qaarkooda cunaya sun inaynay ahayn inaynu ku dhimanayna waad aragtay dad baa si caadiya cuna adigu waxaad tidhi masalan simaarta anigu daliil banneeyey ma hayo maxaa la odhanayaa yaa loo shartiyaa simaar kasta iyo xayawaan kastaba daliil nasan u bannaynaya in la hayo maya wax xaaraantinimaynaya haddaan lahayn al aslu fiiha alibaaxa asalku waa inay mubaaxtu ay bannaantay fa in yaqac hadduu dhaco filxukmi xukunka gudihiisa shayga la xukumayo cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdee shakun shaki hadduu ku dhaco bimacnaa taraddud baa loo jeedaa shakiga hadda mutlaqu taraddud oo la ysku qabto ma xalaal baa ma xaaraan baa farjici noqo lilasli ay ila alasli asalka u noqo fi nawcayni labada noocba gudahooda asalka u noqo nooca cibaadaadka iyo nooca mucaamalaadkaba suma tabici dabeedna raac asalkaas lianna alasla baqaa'u maa kaana calaa maa kaana marka baraa'adii asliga ahayd ayaa la istisxaabaya mucaamalaadku baraa'a asliya ku sugan oo shayga ilaa la xaaraantinimeeyo dee inay bannaan tahay baa iska asal ah asalku waa inay dimmadu beri ka tahay takliifka walaslu ana alamra wannahya xutim ila ida annadbu aw ilkurhu culim waalaslu asalku ana alamra waa in amarka wannahya iyo nahyigu xutim yacni markaa la laazimiyey oo laazim laga dhigay oo nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraannimo amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo ila ida annadbu aw ilkurhu culim ay ilaa idaa culima annadbu aw ilkurhu in la ogaado mooyaane sunnanimada ama karaahannimada in la ogaado mooyaane oo deliil uu ku tusiyo in amarkii waajibnimo laga leexinaayo sunnanimo loo leexinayo ama nahyigii in taxriim laga leexinayo oo karaaha loo leexinayo in sidaa daliil ku tusiye mooyaane asalku wuxuu noqonayaa in lagu xambaaro amar kastoo soo arooro mutlaqa inuu waajibnimo faa'iidaynaayo nahyi kastoo soo arooray oo mutlaqana inuu taxriim faa'iidaynayo in saarif ka leexiya deliil ka leexiya in loo helo mooyaane laba qaacido ayaa uu sheikhu halkan inoogu sheegaya qaacidada koowaad waxay ku saabsan tahay alamru yaqtadii alwujuuba ila lidaliilin yasrifuhu can ilwujuub amarku wuxuu ku tusinayaa oo keensanayaa waajibnimo daliil waajibnimada ka leexiya in la helo mooye waajibnimu ku tusinayaa lagu xambaaraya in amarku asal ahaan waajibnimo faa'iideeyana waxaa laga qaadanaya adilada falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim amarka cidda khilaaftaa waxaa loogu goodiyey ama fitna ama cadaab marka waxaa laga qaadanayaa amarka in la khilaafaa inaynay bannaanayn in la fuliyaana inay tahay waajib waayo shayga ciqaab in loogu goodiyaa ay ka timaaddaa tegista laga tago ay ka timaaddaa waxaa laga qaataa inuu waajib yahay waxaa kale u daliila lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bissiwaaki cinda kulli salaa hadduu nebigu amri lahaa wuxuu noqon lahaa waajib mashaqaana ka iman lahay mashaqo ayaa ka iman lahay marka xagga luqada lafteeda waa faa'iideeyaa amarku waajibnimada maxaa yeelay sayidku hadduu addoonkiisa amro inuu amar fuliyo oo uu fulin waayo hadduu canaanto iyo hadduu dagaalo iyo hadduu ciqaababa waa loogu garaabayaa sayidkii addoonkaana la canaananaya la odhanayaa maxaad adigu amarka u qaadan weyde marka min xaysu luqa lafteeda waxaa laga qaataa in amarku waajibnimada markaa ku tusinayo saasaa markaa laga qaata qaacidada labaad waxay ku saabsan tahay annahyu yaqtadii ataxriima ila lidaliilin yasrifuhu can altaxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn daliil xaaraannimada ka leexinaya in la hela mooye xaaraannimaa lagu xambaaraya wa idaa nahaytukum canhu fajtanibuuh nabigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam haddaan idinka reebo shay ka fogaada shaygaasoo ka dheeraada culamada qaarkoodna waxay soo naqliyeen ittifaaq laysku waafaqsan yahay nahyigu inuu taxriim faa'iidaynayo bay culamada qaarkoodna ittifaaq ku soo rareen ittifaaq bay culamada qaarkood ay ku soo rareen marka deliil ka leexiye haddii la helo mid walba deliilkaasi siduu u leexiyaa lagu xambaaraya wa ilaa haddii kale waxaa lagu xambaarayaa asalkiisii baa lagu xambaaraya shayga haddii layna amro aynu isku qabanno shaygani ma waajibba ama sunna waxaa la odhanayaa amarkan wax waajibnimo ka leexiyey ma la hayaa mise lama hayo haddii la helo waa sahlan tahay oo sidaa deliilku u leexiyaa lagu xambaaraya haddii la waayo deliil ka leexiyo waajibnimadii waajibnimadaa lagu xambaaraya waajibnimada ayaa lagu xambaaraya nahyigana waa saasi leeg wuxuu sheikhu yidhi wal aslu asalku ana alamra waa in amarka amarkaas farqi waxaan kale lahay inuu amar sariixa yahay iyo inuu yahay wax macna alamri leh mid walba wuxuu noqonayaa uu soo gelayaa alamru yaqtadi alwujuub waannahya iyo nahyiga waxaan farqi kale lahay inuu nahyi qumman yahay oo sariixa sida laa tafcalu laa ta'kuluu iyo inuu macna nahyi leeyahay macno nahyi oo nahyigii la macno yahay sida waxaa weeye man facala kadaa ciqaabta noocayo noocaasu leeyihi ama dhaleecayn loo sheego man saama yowma shaki faqad casaa abaalqaasim yacni waxaa weeye cisyaan oo kale haddii lagu sheego ama bari'a min alsaaliqati waalxaaliqati waashaaqa waa macna annahyi waciid oo kalea laga tartiibiyey waa macna annahyi dembi iyo dhaleecaynoo kalea loo sheegay man wahaba facaada fii hibatihi kaalkalbi yaqii'u suma yacuudu fii qay'ihi laysa lana masalu saw kullu dalika waa macna annahyi waxaa jira waxa la yidhaha siiqun tufiidu maa tufiiduhu siiqatu nnahyi siiqooyin markaa amarnimada faa'iidaynayana waa jiraan waxaa jira waxa la yidhaha khabarun yuraadu bihi alamru khabar amar looga jeedo waxaa jira amarkii sariixa ahaa inaanu ahayn ee ficil amar ee in la keeno laamul amri in la geliyo ficilkii mudaaric waxay noqonaysaa iyaduna siiqa amar oo asli baaba iyadu iska noqonaysaa ee bilwadci baanu ahaynuun laakiin wixii la macno ah sida ismi ficil amar oo kale wuxuu isaguna noqonayaa saasoo kale calaa kulli xaal amar sariixa ha noqdo ficil amar ha ku yimaado ama siiqo kale oo la macno noqonaysa ha ku yimaadee wuxuu noqonayaa amarku inuu faa'iidaynayo waajibnimo labada mid walba xatmi bay faa'iidaynayaan amarka xatmigiisu waa wujuub nahyiga xatmigiisuna waa taxriim ila ida nadbu aw ilkurhu culim in la ogaado mooyaane sunnanimada ama karaahannimada in la ogaado mooyaane markaa waxaa lagu xambaarayaa sida deliilku kutusiyaa lagu xambaaraya daliil ka leexinaya haddii la helo waajibnimadii ama taxriimkii ka leexinaya waa lagu xambaarayaa qaraa'in baynay noqon kartaa waxa ka leexinaya si sariixana waa noqon kartaa masalan nabigu sala allahu aleyh wasalam nahaa an yushraba min fami siqaa wuxuu reebay qarbadka naaskiisa in laga cabbo afka la gashado ayuu reebay waa nahyi waxaa dhacday nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sidii lafteedii sameeyey nahyigu asal ahaan taxriim buu faa'iidaynayey nebiguna shay xaaraana inuu sameeyaa ma suuragal ah idan ficilkiisan uu naaska qarbadka ka cabbay wuxuu noqonayaa waa daallun cala aljawaaz inaan nahyigu taxriim ahaynay bannaan tahay ayuu ku tusinaya saas aawadeed nahyigii waxaa laga leexinayaa xaaraannimada inuu xaaraantinimaynayo waxaa loo leexinayaa karaaho waxaa loodhanaya waa karaahatu tansiih baa la odhanaya nebiga nisbadiisana uma aha karaahatu tansiih isaga isagu bayaan sharcii uu samaynayo waajib buu gudanayey isaga qurbay u ahayd laakiin dadka kale nisbadooda ayay u noqonaysaa karaaho wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litansiihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami alqirab wa kullu maa rutiba fiihi alfadlu wax kastoo fadli laga tartiibiyo min ghayri amrin amar la'aantii fahuwa nadbun sunno weeye sunnahaasoo yajluu yacni daahirayoo muuqanaya fahwa ayaa la odhanaya si aan nadmiga u jabin wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa shay kastaoo fadli laga tartiibiyey oo la yidhi ruuxa saa sameeya fadiilada noocayo noocaasuu leeyahy ajarka noocayo noocaasuu helayaa wuxuu noqonayaa in sawaab iyo ajar laga helaayo ayaa nasku sheegaya mustaxab inuu yahaa laga qaadanayaa deliil kaloo amraya haddaan lahayn laakiin haddii deliil kaloo amraya la helo dee amarkaasaa faa'iidaynaya waajibnimada amarkaasaa waajibnimada faa'iidaynaya laakiin hadduu amar ka madran yahay ghaayatu maa fil amri inuu mustaxab yahay oo fadli laga helaayo maajuur ruuxu noqonayo ayuunbaa laga qaadanaya wa kullu maa rutiba fiihi alfadlu wax kastoo fadli laga tartiibiyo oo laga sababeeyo min ghayri amrin amar la'aantii xaalu amar ka madhan yahay fahuwa nadbun sunno weeye sunnahaasoo yejluu muuqanayoo daahira masalan haddii la yidhaahdo salaadda witriga ruuxa tukadaa fadliga noocayo noocaasuu leeyahay ama laba iyo toban ragcadood ruuxa tukadaa yacni fadiilada noocaasuu yeelanayaa oo salaadaha shantaa ka soo hadhan dee waxaa weeye waxaa laga qaadanayaa un sunnanimo halkaas adigu adillo kalaaba ka leexinaysa iyo min hayri alfariidati qaydka ayo iyo waxa weeye ilaa an tatawwac adillo kale ayada loo hayaa laakiin shaygii deliil ka nafinaya waajibnimadii haddii aan lahayn bes uu soo aroorin fadiilo in loo sheegay ruuxa saas sameeyaa ajarka noocaasuu helaya waxaa laga qaadanayaa amar mar hadduu ka madhan yahay sunnanimaa laga qaadanaya sunnanimo ayaa laga qaadanaya wa kullu ficlin lilnabiyi jurrida can amrihi faghayru waajibin bada wa kullu ficlin ficil kastoo lilnabiyi nebiga sala allahu aleyh wasallam u sugnaaday ficilkaasoo jurrida laga madhnaysiiyey can amrihi amarkii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo samaynta uu nebigu sameeyey aan amar raacin ee bes ficilkiisuun la hayo fa ghayru waajibin bada waajib inaanu ahayn ayaa muuqatay wuxuu sheikhu tilmaamayaa afcaashii rasuulka sala allahu aleyh wasalam buu ka warramaya marka ficilka uu nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam ee calaa wajhi tacabud uu u sameeyey lagama qaadanayo inuu waajib yahay haddaan amar la socon ama amar aanu bayaaminaynin ama amar kaloo raacay aanu jirin ee ficilkaasi wuxuu noqonayaa hadduu yahay wax uu tacabud nebigu u sameeyey sala allahu aleyh wasalam sunna ayuu noqonayaa hadduu calaa sabiili caada u sameeyeyna wuxuu noqonayaa mubaax ayuu noqonaya qaydka marka la eego jurrida can amrihi waxaad ka garanaysaa haddii amar la socdo inuu ka duwan yahay oo amarkaa dee wuxuu keensanayaa waajibnimo farqina waxaanu kale lahayn inuu amarka isagu bayaaminaayo oo uu baydka soo socda inoogu sheegi doono iyo inuu amarku uu yahay isaguna mid sidiisa ugu soo arooray laakiin aanu isagu bayaaminayn ficilku aanu caddaynayn labadaba hadduu ka madran yahay calaa sabiili tacabudna uu u sameeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam oo shaygaasi shay cibaada ah u yahay ama qurbo ah wuxuu noqonayaa inaanu waajib ahayn ee sunno yahay calaa sabiili mithaal nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu guriga gelaayo waxa ugu horrayse uu ku bilaabaa waxay ahayd cadayga inuu cadaydo oo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa caaisho markii la weydiiyey radia allahu canha wa ardaaha biayi shayin kaana yabda'u nabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala beytah shayga ugu horreeye nebigu ku bilaabi jiray sala allahu aleyh wasalam muxuu ahaa markuu gurigiisa galo qaalat bisiwaak waxay tidhi wuxuu ku bilaabi jiray cadayga ama rumayga kolba sidaa u taqaan marka cadayga uu nebigu sala allahu aleyh wasalam cadayan jiray markuu guriga galo amar la socdaa ma jiro oo nebigu ma amrinoo ma odhan guriga markaa gashaan waxa ugu horraysaa qabataan waa inay noqotaa inaa cadayataan waa ficil keli ah oo mujarad ka ah can amrin idan wuxuu noqonayaa sunna ayuu noqonayaa waajib ma noqonayo wuxuu sheekhu uhi raximahullah wa kullu ficlin ficil kastoo lilnabiyi nebiga sala allahu aleyh wasalam u sugnaatay kaa'inin lilnabiyi ficilkaasoo jurrida can amrihi labada mid walba waa sifo lilnabiy waxay sifo ka tahay ficilka jumlada jurrida can amrihina waxay sifo ka tahay ficilka ficilkaasoo jurrida laga madhnaysiiyey can amrihi amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam oo nebigu aanu amrin fa ghayru waajibin waajib inaanu ahayn buu badaa ku muuqday intaa dabadeed hadduu markaa yahay wax tacabud loo sameeyo oo cibaado hadduu yahayna sunnuu noqonayaa hadduu caado yahayna mubaax buu noqonayaa wa in yakun mubayinan liamri hadduu yahay mid caddaynaya amar alxukmu xukmu daaka alamri ay xukmuhu xukunkiisu xukmu daaka alamri alxukmu asha ayaa waxay ka naa'ib tahay damiirkii bay ka naa'ib tahay calaa ra'yi alkuufiyiin calaa ra'yi albasriyiinna waxay noqonaysaa in damiirka la qadaro alxukmu lahu taasna waxay noqonaysaa calaa ra'yi albasriyiin alxukmu ay xukmuhu xukunkiis ila damiir raabita loo baahanaya oo jumladani isku xidhaya waxaa ka horreeya xukmu daaka alamri waa xukunka amarkaas uu caddaynaayo ayaa xukunkiisu noqonaya oo amarkuu caddaynaya hadduu yahay waajib ficilkii bayaaminayana wuxuu noqonayaa sidii lagu bayaamiyey waajib amarka uu caddaynaya hadduu sunno yahayna ficilkii bayaaminaya caddaynaya wuxuu noqonayaa inuu isaguna sidaa in loo sameeyaa inay sunno tahay buu noqonaya waayo wuxuu taabicu yahay amarka qaacidada fiqhiyadina waxay tahay attaabicu taabic shayga taabicahi waa taabicoo shaygu raacayey ayuunbuu la mid noqonaya in kaana waajiban fa waajibun wa in kaana nadban fa huwa nadbun calaa sabiili mihaal nabigu sala allahu alayh wasalam salaadda sida loo tukanaayo wuxuu ku caddeeyey ficilkiis oo wuxuu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii marka ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam waa mubayin lisalaati alwaajibah biqowlihi tacaala aqiimu asalaa salaadda ilaahay amar buu ku waajibiyey idan waa waajib nebiguna sala allahu alayh wasalam ficil buu ku caddeeyey oo wuxuu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii idan wax kasta uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam salaaddiisa oo aan la soo naqlin inuu ka tegey deliil waajibnimo ka leexinayana aan la helin waxaa lagu xambaarayaa inay waajib tahay hadday tahay shay uu marna ka tegey marna sameeyey ama badanka uu samayn jiray laakiin marmar uu ka tegey tegitaanka marmarka qaarkood uu ka tegay baa waajibnimadii ka leexinaysa haddii la helo daliil kale oo waajibnimada ka leexinaya haddii la helana waa laga leexinaya waa ilaa asalku wuxuu noqonayaa inuu waajib yahay waayo ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam waa mubayinun lilamri alwaajib wuxuu caddaynayay amar waajibah maadaama amar waajiba uu caddaynayey wuxuu noqonayaa wax kastuu sameeyey salaadda gudaheeda ku sameeyey inay noqoto waajib ay noqoto daliil ka leexiya haddaan la helin mihaalun aakhar allah wuxuu waajibiyey xajka walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ayuha annaas ina allaha kataba calaykum alxaja faxujjuu wa amar aayadduna macna alamri bay leedahay xadiiskuna waaba amar sariixa amarkaa waajibka ah nebigu wuxuu ku bayaamiyey ficil oo wuxuu idhi khuduu cannii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caamii haada manaasigtiinna iga qaata waxaa laga yaabaa inaanan idinla kulmin sannaddaydan dabadeed inaanan idinla kulmin baa laga yaabaa wa fii lafdin lacallii laa axujju bacda caamii haada marka nebigu sala allahu aleyh wasalam kayfiyadii uu xajay ee uu xajka sameeyey waxay caddaynaysay amarkii waajibka ahaa oo in la xajo ah idan waxaa la odhanayaa manaasigta wax kastuu sameeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam alaslu fiihi alwujuub ila an yasrifa canhu saarif waxa u asala inuu waajib yahay wax ka leexiya in la helo mooye haddii kale waajibnimaa lagu xambaaraya waayo ficilka nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa mubayinan lilamri alwaajib marka amarkii waajibka uu caddaynayay uu taabicu yahay amarkaa waajibka ah sidaa lagu caddeeyey waxay noqonaysaa in lala yimaadaa inay waajib tahay hadduu sunne amarku ahaa haddii nebigu sala allahu alayh wasalam amar amro sunno ah oo amarkii sunnahe uu amray uu ficil ku bayaamiyo marka waxay noqonaysaa markaana sida uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam in la sameeyaa inay sunno tahay khulaasadu waxay ku urursantahay attaabicu taabic mawduuca afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku saabsanna waa mawduuc ballaadhan culammaduna musannafaad gaara bay ka alifeen afcaalu rasuul sala allahu aleyh wasalam waayo axkaamo fara badan baa afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku tacalluqa waxyaalaha qaarkood nebigu wuxuu u samaynayaa sala allahu aleyh wasalam liljibillati waalcaada waxyaalaha qaarkood wuxuu u samaynayaa libayaan iljawaaz inuu bannaanaansha caddaynayo waxyaalaha qaarkood wuxuu u samaynayaa waajib oo caddaynaayo waxyaalaha qaarkood wuxuu u samaynayaa sunno inuu caddaynaayo waxyaalaha qaarkood wuxuu u samaynayaa inuu yahay qadaa inay ka tahay oo marka waxa weeye calaa sabiili qadaa inay tahay waxyaalaha qaarkood calaa sabiili iftaa inay tahay waxyaalaha qaarkood tasarruf alimaam ayuu markaa nebigu sala allahu aley wasalam ashyaada qaarkood u samaynaya marka afcaasha rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa axwaal badanta ashyaada qaarkood baa fatwo ah ashyaada qaarkood baa qadaa ah ilan nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa rasuulkii sala allahu aleyh wasalam waxaanuu ahaa imaamkii waxaanuu ahaa qaadigii waxaanuu ahaa mucallimkii yacni markaa mid walba u ahaa ummadda kii wax barayay khayrka barayay buu ahaa yacni mucallima annaasi lilkhayr marka axwaal badan baa afcaasha rasuulku sala allahu aleyh wasalam ay leedahay tafaasiisha axwaashaas si ay culammadu u kala saaraan ayay markaa ka warramaan ashyaadaas musannafaadna loo gaar yeelaa wuxuu sheekhu uhi raximahullah waqadim alaclaa lada tasaaxumi fii saalixin waalcaksu fi lmadaalimi waqadim alaclaa ka korreeyo hormari lada tasaaxumi markay iscidhiidhiyaan oo iska hor yimaadaan fii saalixin shay wanaagsan waalcaksu fi lmadaalimi sidaa lidkeeduna waxay ku sugan tahay dulmiyada ayay ku sugan tahay wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa masaalixdu haddii ay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan oo la wada samayn kari waayo ka maslaxada badan in lala imanayo asalku waxay tahay masaalixda in la wada xasiliyo oo lala wada yimaado mafaasiddana in laga wada dheeraado asalku waa saas masaalixda la doonaayo in lala wada yimaadaana waa masaalixda ama khaalisada ah ee baraxala oo mafsado ama dhibaata aynay wehelin ama almasaalixu alraajixa ama masaalixda miisaanka badan ee mafsadada iyo maslaxada maslaxadu ay miisaanka badantah labada nooc ayaa masaalixda muctabar ah almasaalixu alkhaalisa yacni alkhaalisa min almafaasid iyo alraajixa labada nooc wey masaalixdii haddaba haddii aan la wada samayn karin oo la wada xasilin karin oo lala wada iman karin yuqadamu alaclaa falaclaa waxaa la hormarinayaa midba kuu ka korreeyo ama ka weyn yahay baa la qadimaya oo kii maslaxada badnaa ayaa lala imanayaa si aanu isagu u baaqan kii laga maslaxada badnaana waa laga tegayaa waa marka la kulmin kari waayo ay iscaaridaan calaa sabiili mithaal waxa iscaariday waajib iyo sunne haddii waajibkiiyo sunnihii aan lala wada iman karin waa in waajibka lala yimaadaa sunnuhu haba iska baaqdee waayo waajibkii haddii laga tago biduuni cudrin dee waxaa imanaya dembi waa lagu dembaabaya laakiin sunnaha tegista laga tegaayo laguma dembaabayo marka si dembi looga baaqdo waa in waajibka lala yimaadaa sunnahana laga tagaa masalan adigoo doonaya sunno inaad samayso ayaa hooyadaa wax kuu dirtay ama ay kuu yeedhay hadhow baan u tegi doonaa ama hadhow baan u qaban doonaa ha odhane amarkeedu waajib weeye yeedhmadeeduna inaad ajiibtaa waajib weeye waa inaad markaa hormarisaa bira alwaalidah samafalka hooyada waa inaad ka hormarisaa sunnaha xataa adoo sunnihii ku jira hadday ku yeedho waa inaad yeedhmadeeda ajiibtaa ood ka baxdaa waayo sunnaha inaad ku sii sugnaataa waajib ma aha wannaflu laa yajibu bishuruuci sunnuhu gudagalka la gudagalay kuma waajibo haddaanu xaj ama cumro ahayn cala asaxiix laakiin sunnayaasha kale ku waajibi maayaan gudagalka la gudagalo laakiin hooyada in la ajiibaa waa waajib marka qadim alwaajiba cala annafli sidaas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen low kaana jurayjun faqiihan la ajaaba ummah nin caabida ummadii hore ka mida ayaa jiray oo cibaado badnaa oo cibaadada u go'ay waxaa la odhan jiray jurayj baa la odhan jiray sawmacad yar buu meel ka samaystay halkaasuu ku cibaadaysan jiray zaahidna waa iska ahaa mar baa waxaa u timi hooyadii ayaa u timi isagoo tukanaya salaaduu tukanayay sunnay ahayd markaasay waxay tidhi jurayju niyaddu iska weyddiiyo wuxuu is yidhi talow salaadda iyo hooyada keebaad hormarisaa salaatii wa ummii buu niyaddiisa iska yidhi waxaa u miisaan badatay inuu salaaddiisa wato hooyadii waa ka tagtay mar kaley ku soo noqoto isagoo tukanayay haddana u timi markay u yeedhay sidii si la'eg buu is yidhi waxaanu go'aansaday inuu iska wato salaaddiisa dabeedu way habaartay waxay ku habaartay inaannu ilaahay dilin ilaa uu tuso dumarka xunxun ee sinaysta wejiyadooda ilaa uu tuso habaarkii kumay sii weynaynoo kumay xeel dheeraan laakiin cadhaday u cadhootay qadarkaasay ku habaartay waxa dhacday in gabadhi masabidday gabadh ayaa ilma aan xalaal ahayn bay qaadday oo way uuraysatay si aan sharci ahayn waxaa la yidhi ilmahan yaa leh waxay tidhi jurayj baa leh gabadhii way dhashay ilmihii waxay tidhi jurayj baa leh dadkii waxba ma hubsane waa lagu soo qamaamoo sawmacaddiisii iyo meeshiisii baa la dumiyey war waa maxay waxaasaad samaysa markaasuu yidhi ii keena ilmaha ilmihii baa la keenay wuu tukaday ilaahay buu baryey ilmihii buu yidhi man abuuka yaa ghulaam wiilow aabbaha waa ayo ilaahay baa ka hadlayo wuxuu yidhi fulaan alraaci ilmihii yaraa wuxuu yidhi ninka hebel la yidhaahdo ee xoola raaca ah ayaa aabbahay ah yacnaa abuuhu alqadari dadkii markaa waa iscanaanteen waxayna yidhahdeen sawmacadda waxaannu kuu dhisaynaa iyadoo dahaba maya buu yidhi dhowbadeedii ku celiyeen mawdicu shaahid waxaynuga jeednaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen low kaana faqiihan la ajaaba ummah hadduu faqiih ahaan lahaa hooyadii buu ajiibi lahaa marka waajib iyo sunna hadday iscaaridaan oo la kulmin kari waayo waajibkaa la qadimaya la hormarinaya culammaduna waxay yidhaahdaan man shaqalahu alfardu can alnafli fahuwa macduur waman shaqalahu alnaflu can alfardi fahuwa maqhruur ruuxa faralku ka mashquuliya sunnaha ruuxaasi waa macduur cudurdaar buu haystaa waman shaqalahu alnaflu can alfardi fahuwa maqhruur ka sunnuhu ka mashquuliya faralkana isagu waa maqhruur waa mid la kediyey shaytaan baa kediyey alxaafid ibnu xajar wuxuu ku sheegaa fatxulbaari wuu ku sheegaa hadalkaas laba waajib hadday iscaaridaan oo labadii waajib midna uu yahay fardu cayn midna uu yahay fardu kifaaya yuqadamu fardu alcayni cala fardi alkifaaya fardu caynkaa laga hormarinayaa fardu kifaayaha waa markay kulmi waayaan oo la wada samayn kari waayo cala sabiil mithaal nebiga sala allahu alayh wasalam nin baa u yimi wuxuu yidhi ini iktatabtu fii ghaswati kada wa kada wa ina imra'atii kharajat xaajah waxaan isku qoray ghaswada jihaadka ah ee halkaas ayaan isku qoray yacnii dullaanka inaan raaco jihaadka ah xaaskaygina way baxday iyada oo doonaysa inay soo xajido jihaadkii waa fardu kifaaya laakiin xajka gabadhu ay xajinaysaa waa fardu cayn waana baxdo hadda markaa dee cisyaan bay ku dhacaysaa haddii biduuni maxram wa biduuni zawj iyadoo ninkeedina aanu la socon maxramna aanu la socon ay sidaa ku safarto waa ku dembaabayse nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam idhab faxujja maca imra'atik orodoo tag oo la xaji xaaskaaga la xaji zawjadaada la soo xaji jihaadka inuu raacaa waa shay wanaagsan waana shay fardu kifaaya ah waana shay saalix oo fiican laakiin maadaama tani aslax ka tahay iyadaa la hormariyey nin kalea nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam isagoo idan weyddiisanaya inuu jihaadka u raaco nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam axayun waalidaak ma nool yihiin labadaada waalid qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid wuxuu idhi yaga ajar jihaad ka raadi samafalka iyo ixsaanka iyo taacada aad u samaynayso ajar jihaad iyaga ka raadi waxay culammadu ka qaataan fardulkifaaya iyo fardu cayn hadday iscaaridaan oo la wada kulmin kari waayo in fardu caynka la qadimaayo waayo birulwaalidayn waa fardu cayn jihaadkuna markaa wuxuu ahaa fardu kifaaya haalibka ghasawaadka rasuulku sala allahu alayh wasalam in marka hore la qabtaa fardu kifaayay haalibkeedu ahayd wax yar baa noqonayey fardu cayn noqonayay oo ghaswatu alkhandaq dee fardu cayn bay noqonaysa waayo fii cuqri daarihim baa loogu yimi ghaswatu uxudna waxay noqonaysay fardu cayn ghaswatu tabuukna istinfaar caamaa dhacay ciddii aan la fasixin oo idan aan ku joogayn tacayana calayhim nafiirkaas ama bixitaankaasi wuxuu ku noqday mid waajib ku ah waida stunfirtum fanfiruu maa lakum ida qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi ithaaqaltum ila alard ghasawaadka kale goobta ruuxii xaadira ayuunbuu ku ahaa fardu cayn laakiin dadka kale wuxuu ahaa fardu kifaaya markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inuu ninkaasi labadiisa waalid u samafalo oo uu ajarka jihaadka iyaga ka raadiyo haddii laba fardu cayna iscaaridaan siday u kala maslaxo badan yihiin baa loo kala qadimaya masalanoo kale jihaadkii baa wuxuu noqday fardu cayn mutacayan samafalkii labada waalidna waa fardu cayn laba fardu cayn markay yihiin xaalka caynkaasa fardu caynka maslaxada badan ee maslaxadiisu caammada tahay baa laga hormarinayaa fardu caynka maslaxadiisu khaaso tahay wa tuqadamu almaslaxatu alcaammatu cala almaslaxati alkhaasa hadday isku derajo noqdaan oo laba fardu cayn ay noqdaan maslaxada caamka a baa laga hormarinayaa ee guud maslaxada khaaska laba sunna hadday iscaaridaan oo sunnana uu yahay mid mu'akkad ah midna aanu mu'akkad ahayn ka mu'akadkaa baa la hormarinaya haddaan la kulmin karin masalan midna waa naafilo mutlaqa midna waa sunno raatib ah haddii la kulmi kari waayo sunnaha raatibta ah baa laga hormarinayaa naafilada mutlaqa ah waayo dee waa kala ajar badan yihiin sunnada raatibadii waa ka ajar badan tahay annaafila almutlaqa naafilada mutlaqa wahaakada xagga markaa haddii laga eego madaalimta lafteeda waa saasoo kale mafaasidda waa noocaasoo kale oo haddii laba mafsado ay iscaaridaan oo ilaaba ilaa ay noqoto in mid lala yimaado aan laga wada baxsan karin waxaa lala imanayaa dhibaatada labada sahlan si taweynaanshaha badan looga badbaado waa min baabi irtikaabi akhafi dararayn waa in lala yimaado labada darar ama labada dhibaato tayar si taweynaanshaha badan looga badbaado looga baxsado masaladana culammadu waa isla oggol yihiin irtikaabu akhafi dararayni beydka soo socdana waa inoogu sheegi doonaan sheikhu saas si laeg madaalimta ama muxaramaadka noocaasoo kale iyaguna noqonayaan haddii waxa weeye ninkii xaakimka ahaa ama boqorka ahaa madaalim fara badan inuu zuuliyaa aynay u dhici karin mooyaane madlama yar inay ku soo hadho oo wuxuu odhanayaa madaalimta dhammaan ha iska wada joogaan in yaroo khafiifa haddaanu zuulin karayn oo inay inta badani joogto iyo inta khafiifkii inay joogto ay istaagto xaalka noocaasa waxay noqonaysaa labada tasahlan inuu iska daayo iskaga aamuso laakiin inta badan marka uu zuuliyo waa si mafaasiddaa badan looga baxsado inta kalena waa iska aamusayaa wixii wadanayay ha wataan aa marka uu is yidhaahdo waxaa kale ma suuro geli karaan oo munkaraadka marka la zuulinaayo dee munkarka weynaanshaha badan in la zuuliyaa la xaq siinaya markaan la wada zuulin karayn qisa ayuu soo naqlinayaa ashaykh ibnu cuthaymiin sharaxa misaalu dalika tacaarada amraani min almuxarami laa budda min axadihima fanuqadimu aladnaa waxa iscaariday buu laba arrin oo labaduba xaaraan ah lagama maarmaanna waxa ah in mid lala yimaado lagama wada baxsan karo fa nuqadimu aladnaa ka hooseeyaannu hormarinaynaa buuhi hadihi alqaacidatu yumkinu an numasila fima dukira can shaykhi alislaam ibni taymiyata raximah allah qaacidadan waxaa suurtoobi karta inaynu u tusaalayno arrinka laga sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah annahu mara biqawmin min atataari kaanuu yashrabuuna alkhamra inuu soo maray dad tataarkii ka mid ah oo khamri cabbaya walam yanhahum can shurbi alkhamri kamanuu reebin inay khamriga cabbaan wa kaana macahu saaxibun lahu waxa weheliyey saaxiib isaga u sugnaaday ibnu taymiya faqaala lahu limaada lam tanhahum wuxuu u yaqaanay sheikhu inuu yahay mid macruufkana aad u amra xumaantana aad u reeba marka wuxuu la yaabay inuu qoladan iskaga aamusay oo ka jeestay oo aanu ka reebin khamraday cabbayaan wuxu uhi maxaad uga reebi weydi qaala liannahum low tarakuu shurba alkhamri ladahabuu yahtikuuna acraada almuslimiina wayaghsibuuna amwaalahum wa haada dulmun mutacaddin wuxuu yidhi nimankani hadday khamriga ay cabbayaan iska daayaan waxyaale ka waaweyn oo ka daran bay samaynayaan oo dadka muslimiintaa acraaddooday meel kaga dhacayaan waxaa laga yaabaa inay caarkooda kufsadaan waxaa laga yaabaa inay si kastaba u caayaan oo u dhaleeceeyaan xoolahooda ayay boobayaan dadka muslimiinta ah taasina waa dulmi cid kale u tallaabayo aan iyaga ku koobnayn yacanii yatacaddaa ilaa hayrih wa ammaa shurbu alkhamri fa innahu dulmun laazimun lianfusihim faqat laakiin khamrada inay cabbaan waa dulmi iyaga ku kooban oo nafahooda laazim la'ah sharkoodii muslimiinta markaa waaba ka mashquulayaanoo khamradan iyo waxan iyo lahwigan bay kaga mashquulayaan haddii kale muslimiintii bay laynayaan caarkoodii kufsanayaan xoolahoodii boobayaan ila tasallud iyo awood bay heleenoo iyaga ayaa qabsaday meeshii marka arrinka ku saabsan madaalimtu markaan la wada zuulin karayn yada lafteeda waxay noqonaysaa min baabi irtikaabi akhafi dararayn ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu uhi raximahullah waqadim ilaclaa lada tasaaxumi hormari ka korreeye hormari lada tasaaxumi markay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan way iscidhiidhiyeen waxaa loo jeedaa way iscaarideen oo in la wada sameeyaa ma dhici karto mid haddaad samayso ka kala baaqanaya fii saalixin waxa wanaagsan waalcaksu filmadaalimi sidaa lidkeedu waxay ku sugan tahay dulmiyada ayay ku sugan tahay oo culammadu waxay yidhaahdaan addararu yuzaalu sharcan dhibaatada waa la zuuliyaa sharci ahaan haddana waxay yidhaahdaan addararu laa yuzaalu bidararin musaawin aw ashadda minhu dhibaatadii dhibaato la mida oo la'eg ama mid ka weynaansha badan laguma zuuliyo ida tacaaradat mafsadataani ruuciya acdamuhumaa dararan biirtikaabi akhafihima hadday laba mafsada iscaaridaan waxaa la ilaaliyaa labada taweynaanshaha badan xagga dhibaatada waxaa lagu ilaaliyaa biirtikaabi akhafihima labada ta sahlan in lala yimaado sheekhu waxau uhi raximahullah waadfac khafiifa adararayni bialakhaf wa khud bicaali alfaadilayni laa takhaf wadfac daafac oo riix khafiifa dararayni labada dhibaato ta sahlan daafac bilakhaf ta ka sii sahlanaanshaha badan ku daafac midna waa khafiif midna waa akhaf marka waxaa weeye ta akhafka ah ee labada sahlanaanshaha badan la kaalay si ta kale ee ka roon ee ka dhibta badan loo baajiyo markaan la wada rafcin karayn ee labada la wada daafacaa aynay dhici karin wakhud bicaali alfaadilayni laa takhaf wakhud qaado bicaali alfaadilayni labada shay ee wanaagsan ka korreeye qaado laa takhaf ha baqin masaladii ku saabsanay irtikaabu akhafi dararayn waa qaacido sharciya adilana waa leedahay marka qaacidadana culammadu waa isla oggol yihinoo waa isku waafaqsan yihinoo waa biijmaaci ahlicilm waayo shareecadu masaalixday sugtaa ayna farabadisaa mafaasidday burisaa markaynay wada burin karaynna way yaraysaa marka akhaf dararayn in la qaataa markaan labada dararba laga wada baaqan karaynin waxay noqonaysaa min baabi taqliili ilmafaasid dhibaatooyinkii oo la yaraynayo cala alaqali ila xikmadda keensanaysa cala alaqali inaan la yareeyo markaan la wada baajin karayn ama la wada zuulin karayn waxayse culammadu u shardiyaan qaacidadan in si kaloo lagaga wada baaqdaa aynay dhici karin oo labada dararba wax lagaga baaqanaya hadday jirto min baabi akhafi dararayn baan ula imanayaa ma suuragal aha ee waxay noqonaysaa markaa in laga wada fogaaday noqonaysaa laakiin labadii darar hadduu ku khasban yaho ilaaba ilaa inuu mid la yimaaddo ay tahay calal aqali markaa labada ka sahlan ha la yimaado si ka daranay u baaqdo ina allabiiba idaa badaa min jismihi maradaani daawa alakhtara waxaa kaloo loo soo naqliyaa ina alxakiima idaa badaa min jismihi maradaani daawa alakhtara ruuxa caqliga badan ama xikmadda badani marka jidhkiisa laba xanuun ay ka soo muuqdaan oo ay ku dhacaan wuxuu ku horreeyaa labada ka dhibaatada badan ee nolosha khatarta ku haya marka waxa weeye acdama dararayn ayaa marka hore daaweyn u baahan kan kale yara ha joogo mar haddii aan labadii la wada suurin karayn wuxuu u tusaalaynayaa sheekh ibnu cuthaymiin doonnidii khadir iyo muuse ay raaceen khadir waa dalooliyey doonnidoo meelaan biyuhu ka gaadhayn ayuu loox ka saaroo ceeb buu u yeelay waa kii ku yidhi nebi muuse uu ku yidhi akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imraa ma waxaad u daloolisay doonnida si dadka saaran aad u qarraqdo bimacnaa ma'aalku si uu caynkaa u noqdo marka waxay ahayd min baabi irtikaabi akhafi dararayn sababtuu arrinkaa u sameeyey waa kii khadir caddeeye wuxuu yidhi boqor gaala ayaa jiray oo doonni kastoo cusub oo aan ceeb lahayn xoog ku qaada doonnidanna dad masaakiin ah ayaa lahaa marka waxaan doonayay si aan uga badbaadiyo boqorkaa gaalka ahi inuu dulmi kaga qaado doonnidan marka waa min baabi irtikaabi akhafi dararayn marka sharaa'icda dhammaantood taa waa sugayeen waxaanay culammadu yidhaahdeen nebi muuse laftiisu waxaanu ogayn sababta uu arrinkan u sameeyey ayaanu ogayn ee shareecada muuseba ma khilaafsanayn bal shareecada nebi maxamedba ma khilaafsanayn arrinkani marka irtikaabu akhafi dararayn ayaa laga qaadanaya laga deliishanaya mihaalun aakhar masjidkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ninbaa ku kaajay reer miyi ah saxaabadu waa ku qayliyeen markay arkeen ninkaasoo masjidkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku kaajaya nebigu waa ka reebay qayladay ku qaylinayaan daaya buuhi waxaa la daayey intuu kaadidiisii dhammaysanayey hadda waa munkar sii socda masjidkii oo kaadidu ku socoto in la yidhahda daaya yaa kaadidiisii markuu dhammaystay ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray wadaan biyaa in la soo qaado meeshii in lagu shubo saxaabada doonaya inay ku inkiraan ama ku qaylinayo ku inkirayey waxay ugu inkirayeen munkar bay arkeen way iska haysan kari waayeen marka waxaa ka iman lahayd dhibaato ka badan dhibaatada markaa jirtay haddii saxaabadaa loo daayo inkaarkay ku inkirayeen iyo zajriga ay ka reebayaan loo daayo ay sidaa u sii wadaan waxaa dhici kari lahayd kaadidoo ka socota hadduu doono inuu la carcararo oo marna dee uu halkaa la tago marna halkaa wadaan kelime markaa ku fillaanaysa ila mawdic keliyay markan ahayd oo hal wadaan baa ku fillaatay dee wadaammo fara badan baa laga yaabaa inay u baahato masjidka in badanoo ka mida ay najaasoodeen waxaa kaloo dhici kari lahayd kaadida inuu isku xidho oo taasna dhib ka badani ay uga timaado waxaa dhici kari lahayd inuu cadhoodo oo diintaba ka noqdo imkaanka caqliga marka la eego ashyaa badan baa ka suuragal ah nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray in la daayo kaadidiisii markuu dhammaystayna meeshii si yaroo sahlan baa loo nadiifiyey waa min baabi irtikaabi akhafi dararayn noocaas weeye culammaduna waxay yidhahdaan shayga munkarkaa marka la inkirayo saynu horeba u soo sheegnay waa in dhibaato iyo munkar ka weyne aanu ka dhalanayn iyo haddii munkar ka weyne ka dhalanaayo laa yajuusu inkaaru in la inkiraa ma bannaana cidda inkiraysaa ku dembaabaysa inuu inkiraaba kuma bannaana waa in la daayaa oo laga aamusaa markaa taasna saas yada weeye wa khud bicaali alfaadilayni laa takhaf labada shay ee fadliga leh ka labada korreeya la kaalay oo ha ka baqin qaacidadani waxay sii adkaynaysaa un qaacidadii hore aynu soo aragnay ayay sii akidaysa labadii shay kii fadliga badnaa ayaa lala imanaya waxaynu kaga soo hadalnay misaalada qaarkoodna qaacidada hore ayaynu ku soo sheegnay haddii faral iyo sunne ay iscaaridaan faralkaa la qadimay haddii sunne mu'akada ah iyo sunno aan mu'akada ahayn ay iscaaridaan sunnaha mu'akadkaabaa la qadimay wahaakada in yajtamic mac mubiixin maa manac faqadiman taqliiban iladii manac hadduu kulmo mac mubiixin mid bannaynaya la jirkii hadduu kulmo maa manac mid mancinaya oo diidayo maanic ahi faqadiman hormari oo hormari alladii manac kii manciyey hormari ee diidaayey taqliiban xaalaad haalib yeelayso ama litaqliibin haalib yeelis daraaddeed u hormari aad isaga haalib yeelayso wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa mubiix iyo maanic hadday kulmaan waxaa la hormarinayaa maanica midna waa banneeyo shaygii buu bannaynayaa wuxuu ka dhigayaa mubaax midna shaygii buu xaaraantinimaynayaa oo diidaya labadaasi hadday kulmaan waxaa la hormarinayaa ka xaaraantinimaynaya ee diidaaya la qadimaya oo waxay culammadu yidhaahdaan ida ijtamaca xaadirun wa mubiixun qudima alxaadir mid xaaraantinimaynaya iyo mid bannaynaya hadday kulmaan ka xaadirkaa la hormarinaya ka xaaraantinimaynaya midna waa bannaynayaa midna waa xaaraantinimaynaya ka xaaraantinimaynaya la qadimaya waayo xaaraantii haddii lala yimaado dee waa lagu dembaabayaa laakiin mubaaxii haddii laga tago dembi laguma qabo tarku mubaaxin ahwanu min irtikaabi muxaram mubaax in laga tagaa ka sahlan in xaaraan lala yimaado marka saas aawadeed si aan xaaraanta loola iman waa in xaaraanta laga fogaadaa walow mubaaxba ha ku seego shay mubaaxiba ha ku seego qaacidadaa culammadu waa sheegaan xagga adiladana waa soo gelaysaa xagga asbaabta wax bannaynaysa ama wax xaaraantinimaynaysana waa soo gelaysa min xaysul asbaab haddii laga eego sabab mubiix iyo sabab xaadir sabab wax xaaraantinimaynaysa iyo sabab wax bannaynaysa hadday kulmaan tusaale waxa u ah shay baa waxa iska dhalay shay cunitaankiisu bannaan yahoo xalaal yahay iyo shay cunitaankiisu aanu bannaanayn faras iyo dameer dadla joog ah ayaa iska dhalay waa baqal fardaha sida jamaahiirta culammadu qabaan saxiixana ah xalaal weeyo waa la qalan karaa oo wakhtigii nebigaba sala allahu aleyh wasallam xadiiskii asmaa wuxuu sheegayey in madiine faras lagu qashay nebiguna ma reebinoo ma odhan sidaa u qalataan faras waxaa laga deliishadaa fardaha in la cunaa hilibkooda inay xalaal tahay ayaa laga deliishadaa jamaahiiru ahlilcilmina saasay mareen dameeraha haddaba dadla joogga ah waa dameeraha dadku dhaqdaan ay haystaan maxaa laga reebayaa dameer dibadeedkaa laga reebaya waayo dameer dibadeedku xalaal weeyo waa ugaadh dee sharcigaa kala farqiyey ha odhan maxay ku kala duwan yihin labadaba dameeraha magac ahaan la yidhahdaa midna waa xumurulwaxshiya midna waa xumurulahliya marka mid weliba deliil bay leedahay dameer dibadeedku inuu xalaal yahay adilay leedahay dameeraha dadku dhaqdaan ee dadla joogga ahi inay xaaraan yihiin qalashada la qashaana deliil bay leedahay ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dadla jooggaa sida kalaa loogu intifaaci karaa waa la raran karaa rakuub baa laga dhigan karaa alaab baa lagu qaadan karaa yacnii si kalaa loogu intifaaci karaa laakiin qalashadoodu ma bannaana faras iyo dameer waxay iska dhalaan baqal labadoodu hadday isu tagaan baqal bay iska dhalaan baqashii waxaa ku kulmay sabab mubiix wa sabab xaadir sabab wax bannaynaysa iyo sabab wax xaaraantinimaynaysa idan waxay noqonaysaa baqashu inay xaaraan tahay waayo ida ijtamaca alxaadir waalmubiix quddima alxaadir haddii mubiix iyo xaadir ay kulmaan xaadirkaa la hormarinaya wahaakada xagga nusuusta ama adilada haddii daliilna shay banneeyo daliilna xaaraantinimeeyo markaana waxaa la arjaxayaa xagga xaadirka ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum laba habloodoo walaalaa ayaa labadaba waxa wada mulkiyey nin qudha aw maa malakat aymaanuhum bay gudagelaysaa bacdibaa dee waxay yidhaahdeenba labadaba milkulyamiin buu ugu wada tegi karaa mar haddaynay zawaaj ahaynee milkulyamiin tahay waa u bannaantay yidhahdeen bacdi laakiin sida saxiixi waxay tahay inaynay bannaanayn wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf marka waxa weeye jamcigaas inaanu bannaanayn baa laga qaadanaya ida ijtamaca alxaadir waalmubiix qudima alxaadir awjuh kalena culammadu waa u deliishadaan alaslu fi labdaaci taxriim qaacidada ay soo qaataan inay yidhaahdaan daliilka ku soo arooray mawdicii dumarka waxa ka xalaashaaya waxa ka xaaraantaa lagu caddaynaayey iyo deliilka macradulmadxi ku soo arooray dee cumuumkoodu xataa waa kala xoog badan yahay oo culammada qaarkood waxay leeyihiin macradulmadxi dee cumuum in laga qaato waaba diidayaan calaa kulli xaal alcallaama maxamed alamin ashinqiiti shan wajuu sheegayaa oo arjax ku tahay in milkulyamiin aanu ugu wada tegi karin labada hablood ee walaalaha ah ee addoommahe u wada yeeshay mid hadduu isticmaalo ta kale inay ka noqonayso xaaraan ilaa uu taas isdhaafinayo oo isaga markaa waxa weeye ay ka baxayso gacantiisa sababta loo yidhi xaadirkaa la hormarinaya ama maanicaa la hormarinaya waa maxay sababtu waxa weeyaan midna mubaaxunbuu shaygu iska noqonaya oo hadduu ka tago dembi kuma qabo laakiin xaaraantii hadduu ku dhaco dee dembuu ku qabaa marka mid markuu la yimaado uu ku dembaabayo iyo mid hadduu ka tago aanu dembi ku qabin labada waa iyamaan dee labada waxa daran kan hadduu ku dhaco uu ku dembaabayo kan kale mubaax buu ahaayo haddii la sameeyey haddaan la samayn midda dembi laguma qabo marka intii xaaraan aad ku dhici lahayd mubaaxa ku seego caqlanba waa arrin la garanaya asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu soo qaatay aayaddii ku saabsanayd khamriga iyo khamaarka oo khamrigiiyo khamaarkii iyagoo manaafici ku jirto ayaa haddana ilaahay xarrimay maadaama mafsadadu ka badantay qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima markuu ilaahay xaaraantinimaynayana wuxuu yidhi inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali ashaytaani faijtanibuuh sheikhu waxau uhi raximahullah in yajtamic mac mubiixin hadduu kulmo mubiix la jirkiisa maa manac kii manciyey hadduu la kulmo faqaddiman hormari takhliiban aladii manac kii manciyey hormari takhliiban haalib yeelisaad haalib yeelisa daraaddeed u hormari wa kullu xukmin falicillatin tabac in wujidat yuujadu wa ilaa yamtanic wa kullu xukmin xukun kastaa falicillatin tabac ay fa huwa tabacun licillatin wuxuu raacayaa cillo ayuu raacayaa in wujidat haddii cillada la helo yuujadu waa la helayaa wa ilaa yamtanic haddii kale wuxuu noqonayaa mid aan suuroobayn bimacnaa ma jirayso haddii cilladii la waayo xukunkana waa la waaya wuxuu halkan ku sheegayaa qaacidaday culammadu yidhaahdaan alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba haddii cilladii la helo xukunkii waa la helayaa haddii cilladii la waayona xukunkii waa la waaya cala sabiili mithaal khalkii ayaa wuxuu noqday khamri waxaa la arkay khalkii oo khamriyoobay oo khamri noqday waaba muskirba cilladii iskaarka maadaama la helay muxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa kullu muskirin xaraam xadiiska nebigu wuxuu sheegayaa sala allahu alayh wasalam wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan kullu muskirin khamrun yadoo wax lagu sameeyey ayna jirin khamrigii asbaab loola yimi yadayna jirin baa mar keliya waxaa la arkay isagoo khaloobay markaana wuxuu noqonayaa mar haddii cilladii iskaarku meesha ka baxday inuu xalaal noqonayo aan xeelad loola yimi ayna jirin waayo taxriimka iyo iskaarkaa isku xidhan mar kastoo sakhraaminta la helo taxriimkiina waa la helayaa mar kastoo sakhraaminta la waayo taxriimkiina waa la waayayaa waa saas wuuyi masalan waxa dhacday maradkii waxaa ka imanaya rukhso rukhsadaa markii sababteeda la helo waa la helayaa marka la waayana waa la waayayaa waxaa la mida safarka assafar haddii lala yimaado dee rukhaskiisi waa ka dhalanaya haddii laakiin la waayo safarkii rukhaskiisiina waa la waayaya rukhaskiisiina waa la waayaya wa kullu xukmin falicillatin tabac xukun kastaa ay fa huwa tabacun licillatin wuxuu raacayaa cilla ayuu raacaya in wujidat haddii cillada la helo yuujadu waa la helayaa wa ilaa yamtanic haddii kale oo aan la helin wuxuu noqonayaa midaan suuroobayn xukunkaas oo cilladii haddii la waayo xukunkeediina waa la waayayaa oo xukunka iyo cilladu waa israacayaan joogitaan iyo maqnaansho mid walba wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk